halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhig adanku su'aale safarka kulibana samaha masiixoon sabilahaynaga mar kale ayaanu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii taxanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aanu ku rogrogayno baalasha kitaabka bibaleka uu ka kooban yahay haddii uu ahaan lahaa kutubtii axdigii hore ama kuwa axdiga cusub waxaanan caawi horay idiinku sii wadaynaa mawduucii aynu kaga hadlaynay cutubkii koob iyo tobnaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada waxaana mawduucaasu uu ku saabsan yahay ama ka hadlayaa rumaysadka waxaana qoraha warqaddan cibraaniyada uu cutubkan inagu siinayaa qaacidada rumaysadka lagu helo waxaana uu ka jawaabayaa waxa rumaysadku yahay kaba soo qaad in qofii ku weydiiyo oo kuugu yidhaahdo war waa maxay rumaysad jawaabtu waxa ay noqonaysaa adiga oo eegaya hadalladii ilaah sida ku qoran warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubka koob iyo tobnaad aayadda koowaad
arliga umi inankiisa ku aamino annaguna waana decne irxamowna naxariiso ilaahi arliga ume inankiisa ku aamino annaguna waana decne irxamowna naxariiso ilaa arliga yimido arrinka amraayu aha iminka ayaan ogane irxamowno naxariiso cabsisow adaa casumo cunugagi ugu ciyo carshigaga ceedka siiye irxamowno naxariiso jannadiisii buu ku jire annagoo loo jiir damqaado jaaxiimow naga joojiye irxamowno naxariiso
waxaanan markaa xalay inoo joogtay cutubkii koob iyo tobnaad ee kitaabkii cibraaniyada aayadda lixaad markaasoo qoruhu uu lahaa kan ilaah u yimaada waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doondoona haddaba markaa aynu leenahay badbaadiye nool oo samada sare inoo jooga ayaa mar waliba waxaa jiraya abaalmarin laga helayo in lagu noolaado nolol masiixnimo habase yeeshee nabaadiinada abaalmarin ma ahan laakiin waa hadiyad lacag la-aana waa in aad howl u gashaa abaalmarintaada laakiin ma ahan nabaadiinadaada waayo iyada waxaa lagu helaa kharash la-aan waxaana ay ku timaadaa rumaysad oo in nolosha masiixinimada lagu sii socdaana waxa ay dalbanaysaa in rumaysad la lahaado oo socodka qofka masiixiga ahi waa ku socoshada rumaysadka enok waxa uu ilaah kula socday rumaysad waxaanan markaa xalay soo gebagabeynay enog oo isagu ahaa ninkii labaad ee lagu sheegay aqorniinka oo lahaa rumaysadka weyn waxaana uu noolaa intii aan daad ku imanin waxaan markaa caawi u gudagelaynaa ninkii saddexaad oo isagu noolaa wakhtigii daadka iyo weliba wixii ka horreeyey waxaannu iminka u gudagelaynaa maadada ku saabsan rumaysadkii nebi nuux si bal aynu rumaysadkii nebi nuux oo aynu ku soo aragnay kitaabkii bilowgii wax uga ogaano ayaannu iminka la soo kala baxaynaa baalka saddex boqol saddex iyo sagaashan ee axdiga cusub cutubka koob iyo tobnaad aayadda toddobaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan nuux oo ilaah uga digay waxyaalo aan weli la arkin ayaa cabsaday oo rumaysad buu ku diyaariyey doonnii in reerkiisu ku badbaado sidaasuu dunida u xukumay oo ku noqday mid dhexla xaqnimada rumaysadka ku timaada haabiil rumaysad ayaa uu dadka ugu muujiyey waddada ilaah markii uu bixiyey wanyar oo uu ilaah ugu sadqeeyey sida allabari kuwo badan oo innaga ah ayaa waxa ay caadaysteen inay yidhaahdaan nuux waxa uu dadka ku wacdinayey boqol iyo labaatan sannadood oo welibana ma helin mid ka mida dadkii uu wacdinayey oo hadalka maqlay kuwa sidaa ku doodaya runta kuma soconayaan waayo waa dhab inaannu ku guulaysanin inuu ilaah u keeno raggii reer baabiloon ee maalinta kuwaasoo ku noolaa magaaladii baabel laakiin qoyskiisii ayaa uu ilaah u keenay wuxuuna mid waliba oo ka mid ahaa qoyskiisa ku xiray ilaah taasina kama dhigna in wacdiiskiisii lagu khasaaray mar kale waxaynu u baahannahay inaynu dib ugu noqonno kitaabkii bilowgii oo si hoosayso u eegno nuux oo isagu ahaa mid rumaysad weyn lahaa waxaa laynoo sheegay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka lixaad aayadda shanaad qisadii nuux oo haddii aynu idiin akhrino waxaa qorniinku leeyahay rabbiguna wuxuu arkay in dadka sharkiisu ku badan yahay dhulka iyo in malo kasta oo fikirada qalbigiisu ay shar keliya yihiin had iyo goorba haddaba waa faalla naxdin miirana in bani aadmigu ayan lahayn qalbi daahira oo malo kasta oo qalbigooda ku jiraana uu shar yahay had iyo goorba dadku si degdega ayaa ay ilaah uga tegayaan markii ay ka soo tageen beer ciidan waxaana soo haray hal qoys oo ilaah ka cabsada iminka waa ka bilaabata wakhtigii aadan ilaa nuuxe waana qoyskii ninkii xaqa ahaa ee nuux ahaa oo qorniinkuna waxa uu leeyahay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka lixaad aayadda sagaalaad isaga oo u markhaati furaya nebi nuux kuwanu waa faracii nuux nuuxna wuxuu ahaa nin xaqa oo ku eedla farcankiisii nuuxna ilaah buu la socon jiray miya haddaba taasu ay ka dhigan tahay inuu ahaa nin wanaagsan oo wixii lagu leeyahay iska bixiya oo dadkana waxyaabo wanaagsan ka dhex sameeya intaa oo keliya ma ahayn xaqnimadiisu laakiin way dhaafsiisnayd oo nuux ilaah buu la socon jiray su-aashuna markaa waxa ay noqonaysaa sidee buu ilaah kula socon jiray qoraha warqaddii cibraaniyada ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran aayaddii toddobaad ee cutubka koob iyo tobnaad nuux oo ilaah uga digay waxyaalo aan weli la arkin ayaa cabsadayoo rumaysad buu ku diyaariyey doonnii in reerkiisu ku badbaado haddaba ninkanu ilaah buu rumaystay markii loo sheegay in ilaah dhulka daad oo ku soo qarqin doono waxaa markaa jiray dad rumaystay in dhulka roob ku soo di'i doono iyadoo aanu roob weligii ku di'in waana qoyskii nuux waxaa lagu yidhi roob ayaa imanaya oo dhulka ku soo da'aya beryihii hore dhulka ayaa biyuhu ka soo burqan jireen sida laynoogu sheegay kitaabka bilowgii oo lama arag roob hadduu noqon lahaa gu jidaal xagaa ama dayr ninka la yidhaahdo nuux oo sida abaarta ah deganaa meel ka shisaysa ararad iyo yufratis ayaa bilaabay inuu dhiso doonin weyn waayo ilaah waxa uu ku yidhi dhulka roob baan ku soo daynayaa oo biyo ayaa wada qarqin doona meel waliba oo dunida ah ilaah waxa uu siiyey nuux qaabka doonta loo dhisayo si markaa isaga iyo reerkiisa iyo in allaala intii soo raacdaaba ay ku badbaadaan doonta dherarkeedu wuxuu ahaa sida laynoogu soo sheegay kitaabka bilowgii saddex boqol oo dhudhun sare jooggeeduna soddon dhudhun doontu dhinacyada kuma lahayn dariishado waxaana qorniinku leeyahay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka lixaad aayadda lix iyo tobanaad waa inaad dariishadna u samaysid doonida oo waxaad ku dhammaysaa in dhudhun ah ilaa xaggeeda sare albaabka doonidana dhinac ka samee dabaqad hoose iyo tu labaad iyo tu saddexaadna u samee iyada dariishadaha xagga sare ee saqafka ayaa laga samaynayaa haddaba dhererkiisu waxa uu ahaa markabka ama doonida ugu dhowaan afar boqol oo fuud wuxuu lahaa saddex dabaaq oo isa saaran dadkii waagaas waxay ahaayeen dhisayaal xigmad leh oo wanaagsan waxaana ay aad u garanayeen dhismaha oo waa kuwii taagay qalcaddii baabel ee la sheegay inay samada gaaraysay markaana nuux waxa uu bilaabay inuu dhiso wax dadkii waaga ay u qaateen inay nacasnimo tahay wuxuu bilaabay inuu markabkiisii dhisto isagoo uu rumaysan hadalkii ilaah kula hadlay isaga waxaana dadkii oo dhan waa kuwii noolaa wakhtigiisiiye ay isugu soo baxeen nuux oo waxa ay eegayeen waxa uu dhisayo kuwo badan ayaa la yaabay kuwana way quursadeen oo waxay lahaayeen haddii doonni aad halkan ka dhisto yaa kuu geynaya badda ama webiyada lama ahayn in arlada oo dhan biyo lagu soo fatahayo oo meel waliba ay bad noqonayso waxaan markaa malamalaynayaa sidii wiilashiisu ay ku ogaadeen fariinta maxaa wacay wiilashii nuux waxay ahaayeen rag waaweyn waxaa markaa xaqiiqo ah in markii nuux fariinta ilaah ka helay ka hor ay wiilashiisii koreen oo mid walibana waxa uu deganaa meel ka fog guriga aabbahood laga yaabo in xaam ahaa nin qandaraas qaato ah oo wax dhisa oo deganaa baabel marka waxaa laga yaabaa ilan waxaynu malamalaynaynaa sidii uu ku maqlay warka ku saabsan doonida eh in dadkii ay magaalada wada deganaayeen ay bilaabeen inay warka maqlaan oo waxa ay wada lahaayeen war waxaa la arkay nin dhul engegan dooni ka dhisaya markii la weydiiyey lagu yidhi war maxaad doonida halkaa uga dhisaysaa ayaa uu dadkii ku yidhi dhulka oo dhan biyo ayaa dabooli doona oo ilaah baa sidaas ii sheegay markaasaa xaam sida abaarta ah wareystay mid ka mid a raggii halkaa tegey oo waxaa suuragal ah in isaga laftiisuba uu arkay ninkaas isaga ah inay nacasnimo tahay in qofi dooni dhismaheed ka bilaabo dhul oomana ah xaamna wuu ku raacay iyadoo markaa danta doonida loo dhisayeyna ay tahay in badaha iyo webiyada waaweyn la isaga goosho marka micno yeelan mayso in doonta laga dhiso dhul engegan haddaan fariini ku hoos jirin taasoo ilaah ka timid marka kuwii baabel deganaa nacasnimo ayay u arkeen in ninkaasu dooni weyn dhismaheeda ka bilaabay lamadegaanka xaam oo la yaaban qisada uu maqlay ayaa waxa uu sida abaarta ah yidhi war ninku halkeebuu degan yahay waaba nin yaab lehe markaasaa kuwii saaxiibadii ahaa ay ku yidhaahdeen ninka magaciisa waxaa la yidhaahdaa nuux oo waa reer koonfur markaasaa xaam oo anfariirsan bilaabaya inuu yidhaahdo war ninkaasu waa aabbahay oo weligii been ma sheegin oo haddii uu yidhaahdo daad baa imanaya waa run maxaa wacay aabbahay wuxuu ka cabsadaa ilaah oo isaga dadka been lama dhex meeraysto warbal meeya buriskaygii iyo minshaartaydii iyo qalabkaygii dhismaha markaa ayuu bilaabay inuu ku cararo dhankaa iyo halkii aabbihii uu doonida ka dhisayey sida abaarta ah wuxuu markaa sidaa u leeyahay waxay ahayd in uu garanayo in aabbihii ilaah ka cabsan jiray warkuna uu run yahay waxaan u malaynayaa in saam iyo yaafeedna ay sidaasoo kale ahaayeenoo warkii aabbahood loogu keenay tuulooyinkii ama magaalooyinkii ay degganaayeen waxay markaa iyagii oo dhan u yimaadeen aabbahood sida abaarta ah si bal markaa ay gacan uga geystaan doonida dhismaheeda waayo nuux ilaah buu markhaati u ahaa saaxiib tan ugu hamiyadda weyn leh waxa ay tahay haddii aad wacdiyo tahay in marka hore qoyskaaga aad masiixa wax ka barto taas aad bay u ahmiyad ballaaran tahay nin wadaada ayaa maalin waxaa u timi haweeney doonaysa inay wacdiye noqoto waana kuwa aan jeclayn wadaadkaasu in habluhu dadka wacdiyaan wuxuu ku yidhi gabar yahay ma inaad wacdiso ayaa doonaysaa markaasay ku tiri wadaadow ilaah baa iigu yeeray inaan dadka wacdiyo oo injiilka gaarsiiyo markaasaa wadaadkii ku yidhi miyaad nin leedahay iyo caruur waxay ku tiri hah waan leeyahay isna wuxuu ku yidhi oo jameeco dhan baaba guriga kuu joogtee maxaad iyaga marka hore wacdiska uga bilaabi weyday waxaan markaa dhegaystayaal haatan idiin adkaynayaa in ay ahmiyad ballaaran tahay in marka hore reerka la wacdiyo markaa kabacdi loo soo gudbo dadka kale waxaan idiin sheegayaa kuwiina masiixiyiinta oo dhan haddii aad tihiin rag ama dumar xil baa idinka saaran inaad qoysaskiinna hadalka masiixa la wadaagtaan nuuxna wuxuu diyaariyey doonnidii si markaa uu gurigiisa u badbaadiyo oo taasuna waxay ahayd wax wanaagsan waayo wuxuu isku dayey inuu kuwii kale oo dhan ilaah la wadaago laakiin lama maqlin waxaa hadalkiisii maqlay reerkiisa oo keliya iyaga baana ilaah badbaadiyey haddaan saddexdii nin ee rumaysadka weyn lahaa ee lagu soo xigtay warqaddan cibraaniyada halkaa ku dhaafno ayaannu iminkana u gudagelaynaa maaddada kale ee khusaysa rumaysadkii nebi ibraahim waxaannu iminka isla eegaynaa ninkan rumaysadka weyn lahaa ee la oran jiray ibraahim ninkan waxaa loo yaqaanaa inuu ahaa nin rumaysad lahaa isna waana sida qorniinku u garanayo eh oo ugu qoran hadallada ilaah u wen yahay muuminiinta sida laynoogu sharaxay warqaddii rasuul booloosu qoray reer rooma iyo tii reer galatiyaba ibraahim waxaa had iyo goorba lagu soo xigtaa injiilada iyo waraaqaha ay rasuulladu qoreen oo sayid ciise masiix qudhiisa ayaa ibraahim soo xigtay oo waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka sideedaad aayadda lix iyo kontonaad waxaana qoran sida tan aabbihiin ibraahim wuu ku reyrayey maalintayda inuu arko wuuna arkay oo ku farxay waxaana ibraahim lagu muujiyey rumaysad cibaadaysi leh oo qoraha warqadda cibraaniyada ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka koob iyo tobnaad aayadda sideedaad baalka saddex boqol saddex iyo sagaashan ee ahdiga cusub sida tan ibraahim kolkii loo yeedhay rumaysad buu ku adeecay inuu tago meeshuu ku heli lahaa dhaxalka wuuna tegay isaga oo aan garanaynin meeshuu ku socdo waxaannu warqaddan ku aragnay in cibaadaysiga ilaah inagu hogaamiyo adeecista ilaah waxaana uu inoo horseedaa inaan ilaah u adeegno wuxuu kaloo inoo horseedayaa waxyaalaha ilaah inaga doonayo inaan samayno marka uma baahnin inaan wakhti ku luminno inaan dadka ka dhaadhicinno inay ilaah u adeegaan marba haddii qofku ilaah jecel yahay oo uu rumaysan yahay waxaana qofka u bilaabanaya in cibaadaysigiisa darteed uu ilaah adeeco waxaana u bilaabanaya inuu midho soo bixiyo oo dad badan ayuu waxtar u noqonayaa oo nin waliba oo ilaah ka cabsada waxaa hoos joogaya dad badan oo uu waxtaro qaar uu ka dhiibo dugsiyo kuwo uu daweeyo kuwo uu raashin siiyo iyo kuwo uu dhar iyo hoyba siiyo haddaba ibraahim rumaysadkiisii aawgii waxa uu ahaa nin isna ay hoos joogaan dad aad u fara badan oo ilaah baa isaga xoojiyey oo taageeray waxaana haddii aan ka eegno qorniinka qisadiisii lasoo kala baxaynaa kitaabka bilowgii cutubka labayo tobnaad aayadda toddobaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan oo ilaah baa abrahm u muuqday oo ku yidhi dalkan farcankaagaan siin doonaa kolkaasuu meesha meel allabari uga dhisay rabbigii u muuqday waxaa markaa ibraahim uu ku caanbaxay in meel alla meeshii uu tago uu dhiso meesha qurbaanka lagu bixiyo oo uu ilaah allabaryo la hor yimaado markii uu yimi shekem waxa uu dhisay meel allabari markii uu soo aaday dooxada moore wuxuu dhisay meel allabaryada lagu bixiyo meel waliba ee uu yimaado waxaad arkaysaa inuu dhisayey meelo allabaryo lagu bixiyo markii aad akhriso kitaabka bilowgii dadku waxa ay ahmiyadda saaraan inay dhisaan qalcado iyo guryo iyo inay magac samaystaan laakiin ibraahim waxa uu dhisayey meel allabari lagu bixiyo oo ilaah lagu caabudo wuxuuna adkeyn jiray caabudista ilaah waana ay taasu horseeday inuu ilaah mudiic u ahaado wuxuu ilaah ku caabuday rumaysad wuxuuna ku adeecay rumaysad oo waxaa qoraha cibraaniyada uu leeyahay sida ku qoran cutubka koob iyo tobnaad aayadaha sagaal ilaa koob iyo toban sida tan rumaysad buu ku deganaa dhulkii loo ballanqaaday sidii dhul qalaad wuxuuna taambuugyo la deganaa isxaaq iyo yacquub oo ahaa kuwii la dhexlay isku ballan waayo waxa uu filanayay magaalo aasaas leh oo kan dhisay oo sameeyey uu ilaah yahay saarah qudheedu rumaysad bay ku heshay xoog ay ku uuraysato oo iyada oo dhaaftay wakhtigii dhalmada ayay dhashay waayo waxa ay ku tirisay ku aamin ah kii u ballanqaaday waxaannu garanaynaa dhammaanteen qisadii dhex martay saarah iyo ilaah markii ilaah u sheegay saarah inay uuraysanayso oo ay wiil dhali doonto ayaa saarah qososhay waayo lama ahayn wax macquula markii hore oo wax suuragalana ulama ayan muuqan iyada laakiin ilaah waxa uu siiyey xooggii ay ilmo ku dhali lahayd iyada oo sagaashan sannadood jirta miyaad markaa xusuusataa in ninkii sayid ciise masiix u keenay wiilkii jinniga qabay qudhiisa laga codsaday inuu muujiyo rumaysad ciise masiix waxa uu ninkii u sheegay in la caawiyi karo isaga haddii uu rumaysad leeyahay ninkiina waxa uu yidhi sayidow waan leeyahay rumaysad ninkuna waxa uu gartay inuu lahaa rumaysad itaal daran laakiin sayid ciise masiix waxa uu siiyey isaga rumaysad xoog leh waxaa qisadu ay ku qoran tahay injiilka sida maarkoos u qoray cutubka sagaalaad aayadaha toddobayo toban ilaa toddobayo labaatan sara haddaba waxaa ilaah siiyey wiil loo bixiyey isxaaq waa nebi isxaaqe maxaa isxaaq loogu bixiyey waxaa loogu bixiyey sida qorniinku leeyahay in saaraah qudheedu rumaysad ku heshay xoog ay ku uuraysato oo iyada oo dhaaftay wakhtigii dhalmada ayay dhashay waayo waxa ay ku tirisay ku aamin ah kii ballan qaaday weli waxaynu ku jiraa haddaba cutubkii koob iyo tobnaad ee kitaabka cibraaniyada waxaanan iminka idiin akhriyaynaa aayadda labiyo tobanaad waxaana qoruhu leeyahay sidaas daraaddeedna waxaa mid sidii nin dhintay oo kale ah ka dhashay dad u badan sida xidigaha cirka iyo sida camuudda badda xeebteeda taal oo aan la tirin karin haddaba wixii dhacay waxaa keenay rumaysad balse waxaad ogaataa in ibraahim iyo saarah ayan arag kaamilidda ballamada ilaah waayo waxa ay haysteen isxaaq markaa iyada ah inkastoo ibraahimna lahaa wiil kale oo la oran jiray ismaaciil laakiin isaga ma ahayn kii ballanka lahaa haddaan horey idiinku sii wadno haddaba dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada ayaannu iminka eegaynaa cutubka koob iyo tobnaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan kuwaasu kulligood rumaysad bay ku wada dhinteen iyaga oo aan helin waxyaabihii loo ballanqaaday laakiin meel fog bay ka arkeenoo way aqbaleen oo waxa ay qirteen inay dhulka ku ahaayeen shisheeyayaal iyo dad socdaal ah haddaba markii aynu rumaysad ku soconno waxaa bilaabanaya inaan garanno maadaama aynu carruurtii ilaahnahay inaynu socoto ku nahay dunidan ama dhulkan weli waxaannu horay idiinku sii wadaynaa haddaba meeriska cutubka koob iyo tobnaade waxaan iminkana idiin akhriyaynaa aayadda afariyo tobanaad markaasoo qoruhu uu leeyahay iyada oo ruuxa quduuska ahi ka dhex hadlayo waayo kuwa waxyaalahan oo kale yidhaahda waxay muujiyaan inay doondoonayaan waddankooda ah rumaysadku wuxuu eegaa mustaqbalka oo qofka ilaah ka cabsada wuxuu horay u eegayaa mustaqbalka haddaba dunida waxaan ku leenahay dad iyo walaalo iyo tol iyo weliba qaarkeen hanti marka waxaasoo dhan ayaynu dunidan ku haysannaa haddana markii aynu rumaysad leenahay waxaynu eegaynaa ama indhaha ku haynaa waddan ka sii wanaagsan oo aasaaskiisa uu dhigay ilaah marka waxaan garanaynaa inaynu socoto nahay waase markii aynu rumaysad leenahay haddii kale dunida ayaa wax weyn inala noqonaysa oo wax kastoo aynu leenahayna waxay inala noqonayaan sida in iyagu ay inaleeyihiin haddii aad ilaah rumaysan tahay dunidu waxba kuu noqon mayso oo kuugu dhegi mayso saaxiib waxaana qorninku leeyahay waayo kuwa waxyaalahan oo kale yidhaahda waxay muujiyaan inay doondoonayaan waddankooda ah waxaa loo jeedaa kuwa aaminsan hadallada ilaah oo rumaysad kale indhaha kuma hayaan dunida iyo faa'iidooyinkeeda laakiin waxay indhaha ku hayaan ilaah iyo ballamada ku qoran kitaabka waa kuwa rumaysadka leh oo garanaya inay shisheeyayaal iyo dad socdaal ah yihiin kuwaasuna waa kuwa rumaysad kale oo garanaya inay shisheeyayaal yihiin marka ay dunidan joogaan nin waliba oo ilaah rumaysan waxa uu garanayaa inuu dunida socoto ku yahay haddaan markaa horey idiinku sii wado dhegeystayaal meeriska cutubka ayaan iminkana eegaynaa cutubka koob iyo tobnaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qorniinku leeyahay sida tan oo hadday xusuusnaayeen waddankii ay ka baxeen way heli lahaayeen wakhti ay ku noqdaan laakiin iminka waxay aad u doonayaan waddan ka wanaagsan oo ah jannada sidaas daraaddeed ilaah ka xishoon maayo in loogu yeedho ilaahood waayo wuxuu iyaga u diyaariyey magaalo qof waliba oo masiixi ah wuu isroogi karaa oo dunida u laaban karaa haddii uu ku qanacsan yahay oo uu doonayo waxyaalaha dunida haddaba qofka ilaah ka cabsada waxa uu horumar ku gaarayaa rumaysadkiisa haddaan horay idinku sii wado haddaba dhegaystayaal meeriska cutubka koob iyo tobnaad ayaan iminka idiin akhrinaynaa aayadda toddobiyo tobnaad ee warqaddii loo qoray cibraaniyada waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan ibraahim kolkii la jarribay rumaysad buu isxaaq alla bari ahaan ugu bixiyey kii ballamada aqbalay ayaa waxa uu bixinayey wiilkiisii keliya iminka waxaa laga hadlayaa marka nebi ibraahim midida ula soo baxay isxaaq iyadoo la tijaabinayo rumaysadkiisa waxaana qorniinku leeyahay sida ku qoran cutubka koobiyo tobnaad aayadda siddeediyo tobnaad waxaana qoran sida tan oo waxaa lagu yidhi kuwii isxaaq ka farcamaa ayaa farcankaaga loogu yeeri doonaa ibraahim waxa uu lahaa carruur kale laakiin isxaaq waa kii kelidii ay dhaleen isaga iyo saarax wuxuuna ahaa kii ballamada lahaa oo ibraahim ka dhexlayay wax waliba haddaan markaa caaway meeriska soo gebagabeeyo ayaan iminka idiin akhriyayaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee cutubka koob iyo tobnaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan wuxuu ku tiriyey in ilaah ka kicin karo xataa kuwii dhintay oo sida masaal oo kale ayuu isaga uga helay kuwii dhintay
siraadkii adduunkow subanha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin